waxyaalahan ka wada hadlayn waxay had saaal ka muuqata waxaa soo socda shirkii laisugu imaanayay soomaaliya besha caalamka ku shiraayeen xamar bisha dambe haddii alla idma bilowgeeda marka waxa laysugu yimi bal in la kala war qaato di diyaargarowga shirka meesha wax marayaan wixii loo baahan yahay la qabto shirka ka hor iyo xog waraysi guud iyo wixii la yeeli lahaa arrimahaasaa laga wada hadlayay meeshay marayso arrimihii security-ga arrimihii dhaqaalaha arrimihii deen cafiska arrimo badan oo naga wada dhexayaan ka shaqaynayna beryahan ayaanu ka wada hadalnay si fiican baa noogu soo dhammaaday xaaladda koonfur galbeed warbixin fiican ayuu ka bixiyay madaxweynuhu iyo ra-isul wasaaraha iyo arrimahan soo aragnay dhammaantayo arrimaha loo baahan in la qabto iyo qaybta horumarinta iyo gargaarka marka runtii waxaa shir aad u fiican isxoog wareystay safaarado badan hadleen wasiirada hadleen wax fiicanna ka soo baxeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa shirka weyna soo socda iyo shirarka soo socda soomaaliya oo ka mid ah kan qaramada midoobey madaxweynuhu aadayo in wax fiican ka soo baxaan